waa isku hal waday ku socdaan xildhibaanadaas markii lagu fashilmay oo runtii kacdoon xoogan oo xildhibaanada ah iyo guddoonka golaha shacabka uu arrintaasi ka mu laga muujiyey oo waddadaas ay arkeen inay fashilantay ayay si fashalkoodii ay ugu qariyaan arrin kale oo dhacdo kale ayay tii xalay sameeyeen oo ay soo weerareen guriga siyaasiga iyo dhaawacaas iyo dilkaas waxaana lagu qarinayaa tii kale oo runtii kaal sababi sababi doonta in baarlamaankii fasaxa gale labada bilood in dib u furmo xildhibaanada waa la iska wareystay guddoonka baarlamaanku alxamdulilahi waxaa ah qaar ka mid a xildhibaanada oo eriyadaas deganaa ayagoo khadka telefonka iskula jira in weerarku uu dhacay oo ayagu dhegahooda ay ku maqlayeen xildhibaano meesha dee lagu jiri dilay qaar la tororis gareeyey guri kale oo xildhibaano ah oo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee koowaad uu degan yahayna dee xabado badan ayaa ku dhacay oo si toos ah ayuu laygu sheegay in maaragtay gurigaas oo loo qabtay in xabadaha